Bulshada rayidka ah ayaa laf-dhabar u ah horumarinta iyo hirgelinta dhammaan qorshayaasha kala duwan ee lagu horumarinayo dowladnimada iyo dib u dhiska dalka. Guddoomiyaha Dallada Bulshada Rayidka ah ee Jubbaland, Cabdifataax Jalwa, oo ka hadlayay qorshaha horumarinta Jubbaland, ayaa tilmaamay in door muhiim ah ay dallada bulshada rayidka ah ku leedahay hirgelinta qorshaha cusub ee horumarinta Jubbaland.
annaga bulsho rayid ahaan doorkeenna wuxuu noqon doonaa intuu broseeska socdo la tashiyada ah in aan talooyin iyo aragtiyo iyo wixii aan ku biirin karno ku biirino Eh, iyo in aan hubsanno dhammaan degmooyinka xorta ah ee mashaariicdan inay ka muuqdaan oo eh, waxyaabaha horumarineed oo la sameynaya degmooyinka xorta ah inay ku wada jiraan inta la gaari karo intaas kadib inta uu socdo ama marka uu soo dhammaadana waxaan ku lahaan doonaa monitoring ama la socosho in bar- eh, howl- wixii ho- qorshaha la sameeyey ma hergeleen maxaa hergeli waayey maxaa hor istaagay marka intaasna waa ku leenahay waxaa kale eh, aan talooyin siin doonaa hadduu ilaah raalli ka noqdo wasaaradaha kala gedisan oo hubno in baahiyaha la gudbinayo iyo baahiyaha eh, qorshaha loo sameynayo inay yihiin kuwo ka turjumaya baahida dhabta ee bulshada oo prioritieskoda ah ama waxyaabaha aasaasiga ama mudnaanta ayagu leh waa mahadsantihiin aadaan idiin soo dhaweynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Saddexdii bishan aynu ku guda jirno ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa laga daafuray qorshaha horumarinta dowlad goboleedka Jubbaland ee 2015-2019 kaas oo la doonayo in lagu horumariyo dhammaan haykalada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana soo agaasintay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubbaland iyadoo ujeedkana uu yahay horumarinta dowladnimada Jubbaland